gebertiya qumaana dhalay ehee lama qaar u kala taal afku qalin madow yahay ahey qortu laylin baaxad tahay iyada ninkii qaali geestaye intou ka qudbeesta liibaan ka qudbeesta liibaan intou qowlad keensaday iyada la quracada hiiraadi ohoy qaadadina u dhiman tahay ihii qusulkeeda dhegeinsaday asaga qalbi wow fayaawe yahay aniga qaadan weyga badan yahay waga qodob kala dhiman ninka qurux ku dhelika ohoo qarribaayo naagaha qaydimeeya lama rabo warku inuu qabow yahay ayay qaymo badan ku leedahay mahaani qadafka ya xumaatida iyo qadkiyada iyo quursiga qaylahiiro lama rabo waa ku qaldarowda ohoo qaarka waa ku dumisaa ohoon qof kaaliya wax qaaba karin baardoobo ma aragteen iyadoon quraaca iyo asaga qaada loo qalqaalay ayuu qamandhuur u yaalla qaraabadii timaadana qamiyow ka hogayaa ohoo qaxwa looma dayi karo ihii khasaarada ma aragteen
qacdi kale waxaana idhi hadna qaalan jalluuley adiga qaybtaadiyaa dhiman haddii lagu qalqaaliyo ehee qudba lagugu soo xidho adugu qaar dumis inaad tahay iyo inaad qaylo badan tahay ohood qaraabada u daran tahay qaadiran ku dhaartaye adiga marna kuguma qaabsama
ohoo saddex yaa ku daba xidhan saddex yeeska gowraca allow gobta yaa xariiriya ohoo gunta yaa ku daba xidhan gumiistaha yeeska gowraca allow caaqil yaa xariiriya caadil yaa ku daba xidhan cadow yeeska gowraca allow diinta yaa xariiriya dadka yaa ku daba xidha dadka yaa ku daba xidha duleeyaha yeeska gowraca waa jila ogyahay oho saddex waa jilagu kabay saddex waa jamaamuri saddexu jinnigay ka walax tahay gobtu waa jila ogyahay oho guntu waa jilagu kabay kuba waa jamaamuri geelu waa jila ogyahay oho loodu waa jilagu kabay ari waa jamaamuri dameer jinnigow ka walax yahay gebir waa jila ogyahay garoob waa jilagu kabay gumis waa jamaamure cajuusa jinnigay ka walax tahay